wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
bismi illaahi raxmaan raxiim salaam ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyaha sangoni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba marka artista doble iyo nawaaxigeeda alaba dhegeystayaal barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socodsiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan diiradda ku saaraynaa saameynta caafimaad darro ee bulshada ay ku keeni karto nadaafad darrada bay-ada ay ku nool yihiin dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
sida ay xaqiijiyeen ayna sheegeen bahda caafimaadka halisyo caafimaad ah oo daran ah ayaa ka dhalan karta bulshada oo aan ku dadaalin nadaafadda bay-ada ay ku nool yihiin xilliyada roobka waxaa waddooyinka magaalada doobley fariista biyaha xareedda kuwaasi oo ay ka dhalan karto xaalado caafimaad darro ugu horreyn bulshada ku nool degmada doobley ayaan wax ka weydiiyey saameynada caafimaad darro ee ay kala kulmaan wasaqda biyahaasi soo dhowo walaal magacaaga bilow bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa magacaygu waa bashiir cabdi ibraahim een, waxaan ku noolaa degmada tan dhobley maxaad is leedahay way ka dhalan kartaa wasaqadaasi ee jiifta waddooyinka magaalada way jiraan dhibaatooyinkaas hadda een, roobabka markuu imaadaan ayaa ugu badan een, dhibaatooyinka iska jiraan oo iska badan yihiin een, waxaa jira oo kale een, inay ka dhashaan wasaqdaas oo kale sida een, daacunka oo kale sidoo oo kale dixiriyada oo kale waxaasoo dhan ay ka dhashaan ayaa jiraan Een, magaaladana maanta ee, waa magaalo aad u qurux badan laakiin waxaana yeelaya wasaqda iyo qashinka een, xaafadaha laga soo guraya wadooyinka wada yaallo oo roobabka markay biyaha imaadaan camal ay soo xaaqayaan ay bannaanka keenayaan waxaasa cudurrada inta badan laga qaadaa Een, bulshadeena inta badan waxay u baahantay isbitaallada inay wada jiifaan dadkii caruurtii oo kale sidoo kale een, dadka waaweynaa oo kale waxaasna waxaa yeelaya waxay tahay wasaqda ba- een, gudaha ku jirto oo bannaanka intii loo soo bixiyo biyaha haddana magaalada ay kusoo celinayso Een, horta roobka iyo way kala duwan yihiin marka ay jilaalka ay tahay markay jilaalka tahay waxay tahay een, wasaqdii bannaanka ee imaan lahayd oo biyaha ay soo qaadi lahaayeen ma lahan Een, laakiin markuu roobka imaado waayo meel walbo wasaqla sida musqulaha oo kale ayuu ka soo qaadayaa bannaanka ayuu keenayaa dadku way iska dhex marayaan Een, cid daryeesho hadda maanta dhobley ma lahan Een, waxaa jirta oo kale sidoo kale een, roobka markuu imaado caafimaad darra badan inay imaato xanuunyadii ay iska soo kordhayaan Een, maasha allah waxaan codsan lahayn inay arrimahaas wax laga qabto insha allah bulshada waxaan ugu baaqayaa waxay tahay inay wasaqdan la iska qaado aan cidna cidna kale ay fiirinin oo nin walba meeshu ku arka qashinka uu ka qaado oo asaga isxilaqaamo ayaan leeyahay Een, maamulka waxaan hadda aan ka codsanayna waxay tahay een, wasaqdan banaayaha taallo in loo yeelo dad aruuriyo oo ayagan lagu siiyo dakhli lagu siiyo oo magaaladana bilicdeeda aada u wanaajiyo ayaa aada ugu fiican tahay roobabkan camal een, waxaa iska imaa cudurro badan ayaa iska dhashaan Een, cudurradaas si loogu hortegi lahaa inay falkeeda la gala ayaan leeyahay aan uga baaqaya insha allah soo dhowo walaal magacaaga ugu bilow ee waxaad iga warbixisaa ee, maadaama aad ka mid tahay bulshada degmada dhobley ee biyaha wasaqaysan iyo wasaqda guud ahaanba ee, maxay tahay ee, caqabadooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara ee ay ku keeni karto bulshada magacaygu horta waxaa weeyaan eh, maxamed maxamed nuur Een, haddaan ka hadlo xagga nadaafadda eh, nadaafadda een, waxyaabo badan ayaa jira oo magaalada dhobley Een, xagga nadaafadda Een, wasaq badan oo meel la dhigaad arkaysaa Een, es- nadaafaddu aad iyo aad bay ugu liidataa magaalada dhobley waddooyinkeeda iyo dibadda iyo gudaha markaad fiiriso qashinka loorka meesha ku jira oo lagaga tagay biyaha wadada qashinka ay jiifaan nadaafadda aad iyo aad bay ugu lidataa saas ayaan ka dareemay haddaan magaalada dhoobley markaan aan aegay wasaqda ka dhalan karta magaalada roobka markuu dhaca xilliga roobeedka waxaan leeyahay roobka markuu imaado wadada biyi baa kor kasoo qulqulaya oo magaalada kusoo xaroonaya maxaa yeeley magaalada sheeb ahaan ayay ku jirtaa biyihii magaalada dhexdeeda iskugu imaadeen meeshaas caafimaad yari ayaa kasoo socota maxaa yeeley islaanta waxay dhex fadhidaa biyihii laba bil ka hore meesha galay wasaqiyay dhex fadhidaa qasab waa inuu virus uu ka dhashay marka dhammaan dadweynaha ku nool magaalada dhobley waxaan ku boorinayaa inay arrintaa loo joogsado oo magaalada waa magaaladanadii magaaladii aan viruska dadkeena laaynahay aan ka qabanna adduhuuru shadrul iimaan yaa layidhi daahirnimada oo nadaafadda waa iimaanka barkii iimaanka aad aragtay barkii waay waxaa farqiga u dhexeeya nadaafad darida iyo caafimaadka way isku dhib yihiin nadaafad dara hadday meesha ay soo gasha caafimaadna meesha wuu ka baxay maxaa yeele sababtoo ah viruska dhalanahaya hadda waqtiyaha dambe waxaa aad u soo siyaaday shuunbiyoodka coronaviruska xiiqileyda oo gowracatada ah sida jadeecadoo kale dhammaan hadda waxaan leeyahay aniga ka shaksi ahaan waxaa keenaya waa nadaafad darada wasaqdii kor magaalada ka soo gasho biyaha ay soo qaadeen magaalada dhex fadhida wax oo tahbiibayo ama alxamdulilaahi oo tirikoobaya ma leh waddada markaad marto wasaqda loorka la taala tan sano hore meel la dhegay wasaqda jiditihii dhan way go-een isku socodka magaalada hadda ka dambe xumaanaya waxaan ka codsanayaa maamulka dhoobley dadweynaha shacabka ku nool waxaan leeyahay magaalada aan u joogsanno aan ka qabanna viruska nadaafadarada dhalinahaya dadkaanagii iyo sababahaya intaa ayaan ku boorinayaa waxaan u sheegayaa dhammaan baqaaraley hadday tahay iyo haddii maxaafadley ay tahay xaafad wala iyo baqaar walba waxay samaysaa wasaqdii dukaankii laga soo bixi maxaafad laga soo bixi baraha jidka waddada la maraya la dhigayaa taa waxaan leeyahay ilaahaygina ka cabsada magaaladiinnii ha iska duminina magaaladu waa magaaladiinnii dadkiinni yaa ku nool dhibaatada ka dhalinaysa fiiriya wasaqdaa yaro gurigaada aad ka soo bixisay ama tukaanka aad ka soo bixisay dhib weyn ayay siyaadana wax yaroo wax weyn kuu keenaa layidhi marka waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa dadka ganacsatada ama xaafadley hadday tahay magaalada viruska aan la gelini xanuunkii zaa'id uu noqday isbitaalihii meel lakala joogsada la'yahay viruska caruurtii kulli shuumbiyooda ku dhacay gowracataha haysa iqdheeraha haysa viruska kor u kacay marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha ku nool magaalada dhoobley inay nadaafadda ay ku dadaalaan oo kabaha u gishtaan saqiir iyo kabiir loo wada joogsado oo la sifeeyo oo wasaqda jeermiska magaalada laga saaro dibadda kore magaalada loo seero ayaan ka codsanayaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada dhoobley intaas ayaan ku boorinaya
waa tahay dhanka maamulka maxaad baaqaad u jeedin lahayd maamulka waxaan leeyahay ayagana ka maamul ahaan inay istaagaan oo magaalada ay soo dhex kacaan oo ay arkaan dhibaatada magaalada ku taal maxaa yeelay waa mas-uul loo rag waa mas-uul mas-uuliyadda magaalada ayay hayaan waxaan leeyahay ka maamul ahaan magaaladadiina waa magaaladiina maamulkayaa tihiin waa dowladdanada cadaaladda ayaa tihiin magaaladii soo dhexkaca dhibaatada taale magaalada suuqyada iyo waddooyinka arka wax weynna ka qabta kabahana u gashta intaas ayaan ku boorinaya dhammaan dadweynaha ku nool magaalada dhoobley magacayga waa axmed xasan waxaana ku sugnaya magaalada dhoobley niyo horta magaalada dhoobley horta niyo baryahan dadka aad iyo aad yacni iskuma mashquuliyaan nadaafadda marka haddana haddana xil raweed baa lasii gaaray hadda wayba kasii dar wayba kasii daran way kasii daran tahay marka nadaafadda waxaan dhihi lahaa dee dadka inay ka wada shaqeeyaan ayaan yacni aan dhihi lahaa ka wada shaqeeya waxaa ka dhalan kartaa haddaan isku dayo sida xanuunada calool xanuunka sida baxalahay sida bakteriyaashan dee oo iyo waxyaalahan kale yacni moogtahay daqsigayaa imaanaa meesha waxaa laga yaabaa dee meeshan soo qashin yaalo laga yaaba ciddaba inay dariska meesha ay cuntada ay ku cunayaan jikoonigii waxaa ugu dhow yahay daqsigii meeshuu kasoo kacayaa dee meesha waxaa laga yaabaa inay bakteriya wax kale uu soo qaado marka waxaan leeyahay dee waxyaalahaas kale ka dhalan karaa niyo waxaa ka dhalan kara dee markii roobku imaado baktiga dee meelaha yaala roobabkii way soo qaadayaan ilaa kuma darnaada dee waxaa kale wasaqdii kale waxaa laga yaabaaba inay lafihii iyo musqulihii iyo biyihii inay isdhex daadaan markaasna waad garanaysa oo dee biyo oo waxaas dhan isku darsameen wax ka dhalan karo dee waa bakteriya bakteriyana caafimaadku uma fiicna oo bilaadanka way saameynaysaa haa way ka qaadi karaan waan leeyahay sababtoo ah dee ilmihi dee wax yac dhahay ma laha dee biyihii bay iska dhex yaac- iska dhex yaacayaan haddee biyihiina waa ogtahay ba- wasaqdeeda iyo wixii masquulihii soo dhaqmeen iyo wasaqdi kale soo dhaqmeen bay baa isla isla ila ay wadaan ilmihii baa laga lacala laga yaabo ku ciyaaraan inay kufaan ama biyo ay cabaanba biyihii marka isla markaasna waxay soo- waxa- xanuunku inuu soo turaa dhici karto ay isbitaallada buuxiyaan waxaan dhihi lahaa baaqdan u diro qof kasta waxaan leeyahay intuu waddada wasaqda kusoo daadin lahaa qof kastoo xaafadiisa duu yacni wax kale uu ka qaban karin bannaanka waxaan lee waxaan dhihi lahaa qof kastaba qashinka markuu xaafadiisa inuu- intuu bannaanka gurigiisa soo bixiyo uu bannaanka keeni lahaa asagoo waxaan dhihi lahaa gurigiisa inuu ku gubo ama yacni sifay ma- yacni magaalada u saameynin haddii wax kale laga qaban karaana waxaan leeyahay dadka has- xilqaamaan magaaladana qashinka iyo wixii laga qaban kara in laga qabto D- waxaan yacni waxaan kale baaq u dirayaa maamulada een, magaalada dee ayagaa dee magaalada madax u ah nidaamkii ayagaa yacni kala hagi karaan dadka sida oo yacni ugu yacni ay awoodi karaan een, waxay ka qaban karaan inay bulshada een, ay- ay ko- uga wacyigeliyaan nadaafadda Een, maxaa kale wixii ayaga ay markaas garaankooda ay ka qaban karaan inay ka qabtaan waa tahay dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijkeeni caafimaadka oo aad kala socoteen raadiyaha sanguni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku nool degmada dobley ayaa geestooda iga warbixiyey saameynada caafimaad darro ee ay bulshada kala kulmi karto haddii aysan ku dadaalin nadaafada beeyada ay ku nool yihiin bismillahi raxmaan raxiim ee doctor soo dhow magacaaga bilow
magacaygu waa sayid cawil cigaal ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada dobley waa tahay doctor maxaa ka dhalan kara biyahan wasakhaysan ee jiifa wadooyinka xilliga roobkana soo gala ee magaalada dobley ee bulshadana saameyn noocee ayay ku yeelan kartaa Eh, walaal saameynta ka dhalan kara ka dhalan karta biyaha wasaqda ah ee wadada jiifa waa saameyn aada u weyn Eh, waxyaalo badan baana ka dhalan kara hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto bey'ada iyo nolosheeda hadday noqoto hawada wasaq- wasaqowga wasaq- eh, hawada wasaqowda Eh, horta kow marka hore biyahan wasaqow eh, biyahan wadada jiifa waxay ka dhalanayaan roobka da-aya biyihii oo aan helin meel ay u baxaan wadooyinka biyuhu ay bixi lahaayeen oo xirmo markay ay biyihii ay waayaan meelay u baxaan ay biyihii fariistaan waxaa ka dhalanaya biyihii inay wasaqoobaan lagu dul socdo najaasadii ku daadato xoolihii ay maraan een, waxaa ka dhalanaya markaas biyihii inay meesha fariistaan ay socon waayaan markay socon waayaanna cudurro fara badan baa ka dhalanaya Een, degm- een, deegaanka dhibaato ku ah een, saameynteeduna aada u weyn tahay waxaan dhihi karaa waa waxyaalaha ugu ballaaran oo waa dhibaatada ugu ballaaran oo hadda aan wajahayna khaasatan degmada dobley yay yay qeybta koowaad ka tahay Een, waana saameyn aada u ballaaran deegaanka caafimaadkiisa noloshiisa ganacsigiisa een, aada u ballaaran waayo sababtoo caafimaadkana way saameynaysaa ganacsiga iyo isku socodkana way saameynaysaa Een, qofku markuu rabo inuu wax soo gato ama een, uu rabo inuu qo- ay ka adeegto meel haddii meesha ka horreysay waddada hadday go-an tahay dhiiqa tahay ma aadahayo Een, waa ta ganacsiga waaye midda cudurrada ama saameynta ka dhalan kartana waa mid aada u ballaaran saameyn ballaaran baa ka dhalan karta oo xagga cudurrada ah Een, cudurro badan baa ka dhasha oo ugu horeeya shan biyoodka carruurta oo ugu horeeya malaariyada malaariyada waxay ku tarantaa biyaha fadhiya waxay ka dhalataa biyaha fadhiya waana aragnay mar walba markii ay biyo roobku do-o kadib iyaan kadib inay malaria dillaacdo waxaa malariaas keenahay waxaa keenaya biyaha fadhiya sideeda malaria waxay ku dhalaa- ku dhalataa ama ku tarantaa biyo fadhiya Een, bacterias fara badan baa ka dhasha oo caabuq- caabuqyo keena nafaqa daraa ka dhalata Een, een, saan hore usoo sheegay shuban biyoodka oo kale aad waxaa u- aad u daran waaye dhimashana keeni kara Een, sanadkiina adduunka dad fara badan baa ugu geeriyooda tirkoo fara badan oo intaasoo milyan ah oo soo saara wto soo saarta sanad walba inay ugu geeriyoodaan Een, wasaqowga biyaha ama biyo la cabi ha noqda ama biyo lagu dhex soo ha noqda saameyn ka dhalatay marka cudurro fara badan baa ka dhasha Een, waana arrin iyo aad iyo aad iyo aad u baahan in loo wax iska weydiiyaan lagana hortago inta la yareyn karaan la yareeyo cudurrada ka dhashaan saan hor u sheegsheegay way badan yihiin sida mataqaanaa shumbiyoodka malaariyada bacteriaska ilmaha caloosha kaga dhacda fangalka oo maqaarka ah nafaqa darro wax badan baa ka dhasha cudurro ah typhoidka iyo cudurrada typhoidka bacteria salmonella typhoidka ayaa sidoo sidoo kale infectionna fara badan bay keenaan waxaan ku talinayaa aad iyo aad iyo aad in looga taxadiro biyahaas loo sameeyo marka koowaad horta waddo loo sameeyo ay ku baxaan biyahan ku sameeyaan maamulka iyo degmada dadka deegaanka iska hashanaya biyihii loo sameeyo deegaan ay ku baxaan meel ay ku baxaan loo sameeyo waa midda labaadee biyahana aad iyo aad looga hortaga sidii meelihii ay fadhiistaan in xataa listi lagu shubo antibacterias antiseptis waxyaalaha jermiska diloo kale in lagu shubo sida colorintii waxa lamidka ah qofku hadduu cabo iyo hadduu ku dhiso labadana saameyn bay ku yeelanaysaa iyo hadduu uriyo labadaba marka waan caafimaad darro aad u weyn iyo nolosha bulshada oo ay saameyn xoog leh ku leedahay dhinac walbaba iyo deegaankaba intaba dhibaatay ku tahay waxaan ku talinayaa marka aad iyo aad iyo aad in looga hortago liskaanka hashado kowna loo sameeyo biyaha biyaha hadday magaalada fariistaan dabcan waana magaalada macaan bay ku tahay biyaha inay fariistaan waxaana keenaysa biyihii oo meel meel u baxaan oo xoog la-aan jirin haddii roob yar do-o waddada weyn oo magaalada kow oo barbaraha jidka ahaa siduu noqonaya waa la arka marka waa arrin colayskeeda la waaya waa in aad iyo aad looga taxadara qof walbana inta karaankiisa ah weliba khaasatan ilmaha yaryar baa ugu daran waa in laga ilaaliyaa sidoo kale waa in la isticmaalaa waxyaalaha kaneecada dilo kale kaneecada ka horta oo kale waa in la isticmaalaa maadaama kaneeca ka dhalanayso saameyntan keena waxay tahay inay cudurro keenaan cudurradaasina ay hodhu faafaan marka waa in laga hortagaa doctor sodow maxaa ka dhalan karaa xilliga roobka biyaha wasaqaysan ee jiifa wadooyinka magacayga waa aadan cismaan macalin kaneo maasha allah waad mahadsan tahay roobka waa dabiici ilahay una siiyey ilahay baana siiyey alxamdulilah ilahay ku mahadinaynaa ha yeeshee dadka deegaanka haddii ay micnaha nadaafadda amasana ay ku dadaalaan wax cillado imaadis ma laha roobka markuu da-a meelihii wasaqaysanayd ayuu ku da-ayaa qashimadii oo idil magaaladii ay kusoo ururayeen guryaha derbigooda in wasaq baa saaran xabadaha qaar waxaad arkaysaa meel iska wasaqaysan oo roobeysan marka saas awgeed xilliyada roobada waxaa yimaada xanuuno fara badan yimaado koleraha ayaa dilaaca marka waxaana keena nadaafaddaradaas magaalada ka dhalata xilliga waqtiyada roobabka magaalada badanaa waxaa ku dhacda go-doon ayay gashaa magaalada gudaheeda haddaad hoos u gasho waxaad arkaysaa wadooyinkii ay baabuurta ay maraysay baabuurta ee gaadiidka magaalada lagu shaqaysanayay inay kala xiran tahay mar qaar oo ciid lagu soo rogaayo oo micnaha carbacaad lagu keenayo guryihii iyo xaafadihii xaggii loo hooyinayo sidoo kale waxaa yeelayn waxaa waaye nadaafadarrada iyo wasaqda haddii magaalada ay wadooyinka hagaajiyaan oo xilliyada roobeedka intuu jirin xilliyada jilaalka kuleelaha lagu jiro haddii micnaha wadooyinka loo tashto oo magaalada ay wadooyinka hagaajiyaan waqtiyada roobabka waxay ahaan lahaayeen kuwa oo micnaha wanaagsan marka dhibaato fara badan ay nagu hayaan xilliyada roobabka wadooyinka marar qaar isu socodka magaalada ee bulshada ayaaba waxay noqotaaba qalibanta oo istaagto marka waxaan dhihi lahay ama aan ku talin lahaa bulshada dhowley ku dhaqan inay istaagaan oo ay u istaagaan wadooyinkooda magaalada waa magaaladoodii magaalada waa magaalo ganacsi u badan marka inay wadooyinka hagaajistaan oo alxamdulilaahi wasaqooyinka iyo qashimada wax walba la gubo oo la aaso meelaha banaanka la geeyo sidaas ayaan dhihi lahaa mashaakilka ugu weyn dhibaatada ugu weyn haysata ayaa taa ah waxyaala badan ayaa ka dhalan kara inuu dilaaca macnaha cudur la ahaa kolera cuduradan hadda magaalada gudaheeda ku jiro caruurta aad ugu dhaceen sida jaecada oo kale waxyaalaha waxaa keena waxaa kamid nadaafad darrada marka waxaa micnaha dhici karta ama suurtagalba ah in cudurada fara badan hataa aan la garanaynin oo horey aan loo arki jirin inay dilacaan haddii ay nadaafadda ay sii noqoto mid xad dhaaf ah marka isbitaalka haddaad aado hadda muddiyada muddadii hadda roobka u da-ay isbitaalka weyna dhowli haddaad tagto bukaanada iyo caruurta la keenaya nadaafad darrada iyo ama cuduradan shuban biyoodka ku dhacay loo keenayo waa jaabaysaa waxaa ka hoosgaray ama dhibaatadaas lahayd maxay tahay in micnaha nadaafad darre ay jirto xaafadihii iyo magaalada gudaheedaba marka waxaan aan ku boorin lahay in wadooyinka aan hagaajino xilliga roobka hortiisa oo dhulka uu angegan yahay in micnaha taragta la geliyey qashimada la aruuriyay kareetooyinka lasii aruuriyay magaalada dibaddeeda lagu seero wasaqdi xilliga roobka marka ay noqoto dhulkii oo nadiifsan oo dhaqma wax wasaqna ay lahayn dadkiin wax cillad amasana caqabad aysan ku imaanin saas ayaan ku burin waxaa keeni kara haddii oo xilliyada roobabka roobka gu-a oo kale haddii roobkii uu bato oo xaddhaaf hadduu noqdo oo roobkii uu bato oo micnaha da-amadiisii ay badato dhulkii biyihii ay galaan biyihii markii biyihii dhulka ay galaan een, oo dhulkii biyihii uu ka tambato biyihii waxay noqonayeen kuwa micnaha siqa oo socdo biyaha siqaay ee dhulku siqaayay ay waxay soo qaadayeen xaab kasta ama qashin kasta ee dhulkii ku dhignaa ama wasaq ahaa ama saxara ha ahaato ama nijaaso kale ha ahaato ama xoolaha saxaradooda ha ahaato ama dadka saxaradooda ha ahaato oo dibadaha magaalada wasaqdii la bixiyey ee duurka dibadda la geeyey ayaa roobkii ay haddana soo xaraynaya maadaama biyihii cirka uu ka imaaday meeshii uu geli lahay ay buuxsameen ama wara ha ahaato ama god iyo goof ha ahaado dhulkii ayaa buuxsamay sidaas daraaddeed magaalada madda uu meel sheeb ahaan waayo marka biyaha dalcad ay soo fulayeen waxaa hoobad bay magaalada ay ku dhiseen meesha suuqa hadda dhobley oo kale waa meel hoobad ah oo sheeb ah marka biyihii kor bay soo fulayeen magaalada ay ku soobanayeen waxayna wadaa markaas oo kale intaas oo jawaano ah ama qashin ah ama qurun ah ama wasaq ah ayaa biyihii la socda sidaas daraaddeed wixii ay waxay keenayeen ama ay kusoo xaroonayeen magaaladii marka waxaa ciladaas ayaa ka mid ah waxyaalaha keena xanuunada waa hagaag aad iyaad mahadsantahay doctor maxay tahay baaqaaga aad u jeedin lahayd bulshada ku dhegaysanaysaa Een, waxaan dhihi lahay bulshada dhammaanteed degan ee degmada dhobley khaasatan maamulka waxaan ku dhiirigin lahay in lagu dadaalo micnaha caafimaadka lagu dadaalo oo micnaha alxamdulilahi sidii magaaladeena badqab ay u noqon lahayd ee magaalada aan looga barakicin cudur darteed Ee, marka waxaan dhihi lahay in lagu dadaalo caafimaadka tallaalada faraha badan la sameeyo caruurta yaryar loo sameeyo sida koleraha hadda tagayo oo kale ama baxayo oo socda oo kale ama ishay muxuu ahay een, cudurkan hadda socda jadeecada oo kale ee, waxaa koosgareeya micnaha nadaafad darrada in caruurta yaryar ee cudurka u nugul in la siiyo tallaal kaga hortagaan cudurkaas oo imaado xilliyada roobka boqolkiiba sagaashan waqtiga roobka ayaa micnaha saameyn badan xilliyada jilaalka ee roob uu jirin marka waxaan dhihi lahay een, bulshada inteeda kale maamulka een, gudoomiyaha magaalada een, howlweynadada caafimaadka istaalada dhakhaatiirta dhammaan waxaan dhihi lahaa in loo istaago caafimaadkeenna sidii aan ugu dadaali lahayn oo magaaladeena aan ugu dhigi lahayn magaalo bad waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi inooga eg barnaamijkii caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sanguuni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba macartis barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dhegaystayaal dib ugu kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaa iyo ammaan allah كوه وقعودان بدنا نعينين وعردينا هلا يسيو ورفع في ماتا ورفع في ماتا عروريو الرول تكفوه وقعودان بدنا نعينين وعردينا هلا يسيو ورفع في ماتا